imaamka guracani bangidenay uratay wuxuu isku dayay inuu ka hor yimaado oo joojiyo laakiin maasada oo ahayd mid wax jira ka hadlaysa iyo ummadda danteyda ayaa waxaa u suurogeli waayay inuu si bareera uga hor yimaado tab kasta iyo xeel kasta oo diran ayuu isku dayey waxba way ka socon waayeen wuxuu gaadhay inuu rag shiriyo col fadhiisiyo yidhaaho waxay doonaan halagu siiyo wuxuu ku yidhi caytama oo nimanka dee layda tirinaya caaya ha xanaaqeenoo ha soo caytameen markaasi aanu helo jid aan dee lagu soo maro oo aan ku joojiyo sidii bay yeeleen laakiin way socon weydi oo dayjabsatay markii uu waayey jid kale iyo dhabo kale uu dee lagu soo maro go-aan buu ku gaadhay ragga deelayda wada laba ka mida la toogto qaar kaloo badan oo ka midana la xirxidho si inta kale wax ugu qaadato go-aanka caynkaas ee uu qaatay siyaad barri ayay maasadani ka jawaabaysaa magaceeda waxaa la yidhaahdaa daahiyaley waxay soo baxday koob iyo tobankii bishii saddexaad sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideetan waa markay deelay u kululayd waxay ahayd deelaydii labaad ee aan anigu tiriyo haddaan ahay ninka magaciisa la yihahdo maxamed ibraahim warsame badraawi waxay tidhi daalacan warkeedii iyo faraskii doolaan dalandoolka maasada dardartiiyo wacdarihii sida darab u laba dhacay dadku maqal insha alleh dadakaca rubaalki iyo daahyeelay carcarihii maantana dinaahyaha dayax weerar baasida gaariyo kusoo durug malmalkiiyo dabqaadkii iyo weliba deebaaq dabray oo haddana furay isla daahgalaan rugi deellay wankeed qalan daaheedu waa furan hibashada dareen kacay degmadeedna beerqaad sida daadka maashii hal abuurku duug iyo dhul damqaday ka faallo ninba garashadii jiray dadka cagaha soo geli sii durugtay sheekadu dumarkiina soo biir ragdarmaana soo fuul ragna dalawadiisii iyo doobigii teen ragna darcadkii soo baarqab doobi ayaa wado bandhigii ku soo daa nin dameera soo horay yaan la odhan dil buu galay bilay duunyadii tahay waxse iga dardaarana ninka daaqsanayow dafaaclaagosheediyo dhexdhehayska joogtiyey yaanay nagu danaaniin ama geela naga digin mirgadaada baradaada rimaha madheer kale sida digirintiisee yaanay naga dambaabili dabray oo haddana furay misadeh galan run doqon yahay masayrkiiyo dani lagu abuuray deeqdii ilaahay deelqaaf ka mudataay adigiyo dangaladaa da' kasta idin qooqdaan waxa ay idin dihataan daratiyo macaalbaa maasada dunteediiyo waxaa lagu dirsoocdaa degelkiiyo dirteedii heellada madaradiiyo dibowgaa ka gurataan murtidiinu daqariyo dalab iyo lanleeniyo daldaloo la badana ma dareera miirtiyo dudunba halgaleena dardartii aftahanki iyo diladii farshaxanki iyo duxabwaan ma sidato diiftii saboolki iyo daal baa ka muuqdee gabaygabamu ducashiyada wertaa ku keentaan mise dagan madhaafti iyo duul baa ka gadataan dul dalaganka soo xada mise luuqda sooniyo suuqa doqon magaratiyo ku dhacdaa ka dayataan marka geel dar loo horo diin waxa ugu heestaan haddii reerku lama dego degel uuma furan yahay dadka guriga joogiyo waxay dunyo haystaan jihaalka wada qabo daruurana ka hooraan meel durugsan goortaas maxaa daanka oo qudha ula doogsan carartaan gudii yahay dulbaaxdiiyo dufan lagu afeeyee dareenkeedu laaciyo milicsiga ku deexdee dambarsiga cadceed iyo dabayoodka luun kale weligeed ku darartaa maxaa dooda beeshiiyo danta qaranku leeyahay dusduskaaga foobkiiyo damac uga hormarisaa noloshaba madirashiiyo dabqashada calooshiiyo dalqadaa ka baratee miro daray raggiina hadduu duub ku liqayo kullay geedka duugiiyo taariikh la daasiye laga dirto magacana sida diirta xagatoo dadnimada arradise dib maxaa u dhigateen duniduba ma maanta dab cunaanu idinidi maansadu danguudiyo dalka hanashadiisiyo dadka wadajirkiisiyo dawla way ku socotaa dowladnimo u samafala inkastoo dilkeediiyo dulucdeedu saas tahay isna loo dardaar weli ka horyimi midaydani deri iyo uyeel tuur dujigeeda maydaan xisigeedu dabakule dabinada shirqoolka inta bahola loo diday kaga gudubtay daanshood digashadu ma saamayn dhibta wawdu leedahay dibindaabyo hoosiyo dabra weerar caabiya duulaanna wow hadhay dhibso aan idhaahnoo haddi kaanta mooyee dabarkeeda geeyada geedkee ka diiraa qorshe haba laguma darin docwareenka sheelkaa iyo saymo dawdilan kuma dhagato maansadu xilka way ku darartaa kulka way ku dirantaa dabka way ku carataa haddii jeeda lagu dayo deedankay ku badisaa dakharada la yeeliyo hubka lagula daalay ha ku debicdo laga wado dardar bay ka qaataa haddii dayro laga dhigo darajaabay tolataa calan bay dilsanataa haddii seeyiga laga dilo doqon geesigeedii ninka daray bilaawaha idumaal tidhaahdo dakanada ilowdoo dhanka kale u durugtoo diga rogata maahee timahaabay dabataa dunta waxay ku xidhataa wiil dardaarankeed qaba magiciis dulmano yahay duqa dhalay sabool yahay danyar hooyadiis tahay inta xeerka dumisiyo deni waa ka garanuug dabrayoo haddana furay isna daahkalaan rogi dacwadayda ciilow dira dire umaan tirin deelqaaf ka xeel dheer uma jeedo dawdhaaf daandaansi kama wado ka da'weyni ruuxaas derijiya xilqaadkeed minuu dudaya maanihi damac wayga xaaraan dilagabay kufaankiiyo doqoniina hadalkiiyo idayaay wax kuma falo mabalihi dareenkaas waxaa qalinka igu diray dadku way tirsanayaa dayna waa ka maqan yahay dana jirana waanahay danyarkiiyo saboolkiiyo anigiyo dacwarantuna isku digata meehina daawaanu leenahay dilalyada cuslaysiya daala dhacoodan aniguna damqanaya xaq haddaan ku daakiro madayrkii makaan gubi dambarkiiyo karuurkiiyo caanaha durduurta a dadku hawsinaadeen haddii laygu dila taas taariikhdu duugeed dirirada sidkoodku ay dooroone haw hadho dhibna mooyisay noqon daran lee dharkaydow haddaad maanta dagan tahay ninka duuya kaa wada afka kama daboosheen maxaa deelka maansada dacar iyo dhunkaal iyo duumo ugu arkaysaa maxaad uga didaysaa uga dhigi wax kuu daran armay doorba kuu tahay dabrayoo haddana furay misadeh kalaan rogi haddaan waayo roob da-ay daynadhaafka jiilaan guri laga dugaashado aqalaba daryaala darabtiisu nooshahay celin kara darooraha ducaha iyo raartiya dhan kastaba ka dalab tiran ummaduna dugsoonkaa dirma qaran ku jiifaan bulshadoo darhoog iyo taalla dooxa geerida haddii daadu soo galo miyaa waaye deelkiiyo dareensiinta dhiilada dunyo waa la fooshaa daaqna waa la geeyaa doorna waa ilaashaa isha daymadeediyo digta luuqdu waa u wehel duhurkaa la urushaa tira lagu dabaalaa dabadeed la hooyaa kol hadday dareeraan deegaanta raacaan dildilaan ku goosmaan wax daryeela waayaan daha himo mowgaa maqal daaqda lagu tego cawadaran la raad guro dil jirtae mabeenba shilna weyna daaweyn dimanaanta kama foga xoolaha dayacantaa inuu daayo mooye kama durugsanaan karo doondoonisteediiyo daydayashadeeduna darayada libaaxiyu ninka dabalka ka harsaday dilab wuu gudboon tahay haddaan waaye doobkii xilka doonantiisaa dayrada u noqon lahaa dayar habaqlaheedii dudabahalku kala tago miyaa waaye deelkiiyo daba socodka qaylada hayisida dadweynaha dalagiyo dhaqaalaha duugiyo wixii nool haddii layska dabagalo hadduu aar dalaafiya arko arko belo kusoo diran nafta dowdabroorka ah darandoori orodkiiyo durdurada ka buuxsado maatada dirdiran iyo deli iyo jar kala dhaco doogaan la maarayn dibna looga soo kaban didmadiisu keentee haddaan waayey dabarkii dhacdo lagu daweeyo lagu dagagaraa jirin miyaan waayey doohdiiyo duubirtii la odhan jiray danta guud mudnaanteed gobannimo daryeelkeed damac iyo hankaygii haddaan waayo dawgaan islahaha lagu dego beri degel ma dhaafaan dadka wada jirkiisii isku duubnidiisii lagu dooshay reer reer kala daatan laga dhigay mustuleed ku xanan yahay arannimadu dagan tahay gudahana dab kaga kacay dhawankiiyo carowgiiyu miyaan waayay daalacan singahayga duulaan ama faras jirkiisa dayax weeraroo kale dabray oo haddana furay isna dehkalaan rogay ragga daawadii furay ama daacadii jaray ama qaranka duurtiyey hantidii dadweynaha dacallada ka buuxsaday dalku eed ku leeyahay rag la daydee ayuu didanoo qarsoono damacooda xeeliyo ku darsaday tab hoosoo wixii dayn ku soo baxa berri diidi karayo dufankii iyo kariinkii iska duugay maahee sida buurta daalood dal fog bay ka muuqdaan diricaasi waa kuma dowdar weeye shalay jiray durbasow ka jeedladay dhistay aqala daahi dhistay aqala daah weyn tolow duubkaya u xidhay hadmuu tobanka doonyood dekedaa ku soo xidhay hadbuu dunida qaarkeed intuu daawasho u tegay demish iyo wixii yiin sida daadu soo rogay kabtankaa dareenkale danyartaa ku heestee dadka maanigaa baray dirijada humaaga ah magacyada dusaarka ah duraa soo gadaal baxay maxaa laygu digayaa dabrayo haddana furay isna dahkalaan rogay dooda aan ku soo xidho bi'i waaye dayloy adna darayga haysdhigin xaajadu dalluun iyo dalowbay ka lulataa ha ka tuurin daaday alla hay dardaar werin beelayna aan faro duco iyo sidii roon dawgaagu waa sahan dadku waa abbaartaa qoraxduna dallaalnimo isku dira bahdeediyo kala dila ha noqonine isku dara ha lagu dhaho nin xumaa daneeyo waxaa jira damqanaye yaanu xagalka daaciyo goldaluulo kaa helin xidho duubka nabadeed daacaddiiyo runtaba sheeg daaraanta magacow cadowgaagu duurkiiyo hadduu dooga cawskiiyo dareemada ka badan yahay adiguna dab baa tahay diga shidan hadduu yahay adna daad socdaa tahay dabal adag hadduu yahay adna danab dhacaa tahay baaruudda duushiyo dubbe culus hadduu yahay derbi suu ceshaa tahay mugdi lagu dayoobiyo gudcurdama hadduu yahay qorax dulaca furatiyo dayax buuxsamaa tahay hadduu aw dilaaliyo qalinduure faashiyo yahay fiqiidamiinana cilmi durugsan baa tahay dulin dhiigga miirtiyo dulmi hilan hadduu yahay xaq dilaacay baa tahay nin qabiil dafkiisa iyo sita daramalkiisu ku danqaba hadduu yahay qaran dowladaa tahay hadday daanadaaniyo dawliil ku heesaan waxay soo degaa tahay inta dunidu raarkiyo dayrka hoose leedahay qof dulmani ku nool yahay ilay daaran baa tahay wejiraana kuma dilo anigana birdanantiyo dabran iyo melmelan iyo deldelaad halay sudho duugaygu waa adi halkaana waxaa ku dhan daahyalay sanadkii kun iyo sagaal boqol sideed iyo toddobaad bishiisii abril sagaalkeedii ayaa qeyb ka mid ah xoogga dalka soomaaliyeed waxay isku dayeen inay dalka afgembi ka tuuraan afgembigaasi waa dhicisoobi raggii arrintaa ku lug lahaa waxna waa la qabqabtay waxna intii ay u suurowday dalka ayay dibadda uga baxeen kuwii la qabqabtayna in badan oo ka mid ah waa la toogtay intii kalena xabsi dheer ayaa lagu xukumay sidii dowlad alabkeedu ahaa ama dowlad lagu yiqiin arrintu waxay ahayd inay halkaa ku ekaato ha yeeshee arrintaasi ummaddan oo ka mid a ummadda soomaaliyeed ayaa loo aaneeyey oo ay ku keentay dabargo iyo argagixiso maxamed siyaad bare isagoo huwan shaar qabiil ayuu ummadda soomaaliyeed ee degta gobollada mudug nugaal bari u adeegsaday ciidankii iyo cududdii iyo hubkii iyo gaadiidkii iyo shidaalkii ay lahayd ummadda soomaaliyeed sida qof waliba og yahay ummaddaa aan sheegay iyadoo loo aaba yeelay rag iyo dumar yar iyo weyn ayaa rasaas lagu furay wixii ay xoolo lahaayeen ayaa rasaas la mariyey wixii ay berkada lahaayeen ayaa miino lagu qarxiyey magaalooyin dhan oo ay degi jireen yaa dab la suray sidaad maqasheen waxaa jiray dad nool oo indhaha laga saaro hawd cidaa lagu sii daayey ama dad nool oo inta la qabqabtay oo batrool lagu shubay gabriid lagu qabtay ummaddaas waxaa lagu laayey hantidii ay ummadda soomaaliyeed hubkii ay ummadda soomaaliyeed ku gadatay hantideeda geeleyda adhigeeda lo-deeda badarkeeda gallaydeeda cashuurteeda hubkii ay ku tala gashay inay gobonimadooda ku ilaaliyaan inay naftooda ku badbaadiyaan hubkii ay iyagu gateen ayaa lagu laayey oo lagu dabargooyey ummaddaasi dembiga qurahee dembiga keliya ee ay gashay waa iyagoo ah reer hibil intaasoo keliya ayaa lagu baabi'iyey dabargo-aasina sida aynu ognahay waa ka ilaa maanta socda ee saameeyey gobolada kale oo dhan tixdan magaceeda waxaa la yidhaahdaa hoombaro arrintaa naxdinta leh ayay qayb ka midihii ka hadlaysaa waxay la doodaysaa la hadlaysaa rasaastaa gurya noqotay ee ambatay ee habowday qayb kaloo ka mid ihina waxaana sidhi bal sifooyinka siyaad barre foolxumooyinkiisa isaga siyaad barre isaga oo ay la xidhiidho ama ku sifoobay in allaale inta foolxumo ah ee qof bani aadamihii uu yeelan karo ama in allaale inta foolxumo jirtaa waxaana si balminkaa sifooyinkiisa wax ka taataabo ujeedadaas labadaa ujeedo ayay tixdani ku saabsan tahay saa sheegay magaceedu waa hombaro waxay soo baxday toddobadii bishii afraad sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sideetan waxay tidhi higlo weeye dulin badan waana hoga kaliileen hongoraha cadceeduu ka hargalay qadhaabkii haylaha ka yara dhacay hurdana wuu iskaga jiray intuu soo hambaabiray haabhaabtay maradii kuyo heliyoy toos iga ee kor iyo hoos miyaan horis mooye hal tubxaana leeyahay qalacsiga sardeebta ah iyadoonu hagar bixin wax ka sheegka xaaruun ha ka yaabin bay tidhi ruuhaadu jigashiya habsabaale weeyaan waana layshunda og yahay iyadoon ku hawshoon wax ka sheegka xaaruun waxay hoosu sii tidhi nin gumaysi habay oo isticmaal habeeyo la halmaalay baa tahay hamrashada xaqdhowrkiyaha saawahoodana ninu heellan baa tahay markay heedhiwaalaha hirwo kuu tuntumayaan hebed minowsan baa tahay halgan iyo wadaninimo inaad heerto mooyee weligaa dab uma hurin marka aada nin hanad iyo horu socod murmaysaan halaq laba aflaa tahay marka ay hufnaantiyo qof hagaagsan joogtay hebel kale la magac dhabo nin hinaasiyaa tahay garta hogasiskeedana hinraac guracan oon waxba hubinin baa tahay midhka hooska tuurka a nin ragaa hilmaameen naxli huursan baa tahay hadashada oqoontiiyo hindisaha garaadkana hungo qaawan baa tahay hayntiiyo dhaqaalaha gacmo hoorsadaa tahay hooda iyo deeqdana horalaad ka joogtaa dadnimada hogeedana dibadaad ka hurudaa hollashada dagaalkana hoota rogasho maadlihid hayal waad ka madhan tahay heemaalla kaadhin abaabtii hawaariya hargacuna mar baa tahay marna haariyaa tahay higil luxurla' baa tahay hirri qodaxle baa tahay hawo beena baa tahay hadalka waadhirgaa tahay ina maanta heesaha u hamuumayaa tahay hibo iyo nin madaxnimo u haliilayaa tahay nin waxaan la heli karin u harraadan baa tahay nin waxaanu hidin karin isku hawlayaa tahay haw kariya dhib baa tahay habaas iyo ufaa tahay humaag iyo riyaa tahay habeen yuururaa tahay mugdi hoganayaa tahay hafar iyo cidlaa tahay intaasoo halbaasoo ishareer socdaa tahay habaar diiray baa tahay afartaa heshiiskii huri waa ku magacow hakadiya tilmaan saar hinji nabarka qaliyahow waheleebka igu mudan waxba howla kala hari hoombara libaaxley hoosaasa badanley weligaa humbaalee huga dhagarta laga tulay kolba midabku hooshaan dadka hawdka wadayaan isma hurada kala gee haan haan u kala sooc hilqablaha isuudi maadhiin hol caayiya hanti qaranku leeyahay hayirarata guurtoo waxalayn ku dabargoo haweenka iyo maatada haddafaha ku baabi'i hebel hebel waane macunaad hagoogliyo hiirtaayo reeb bay hawraartu kaa tahay halse waxaad ogaataa hiyigaaga gelisaa haddeer waa la joogaa hadhow waa la nool yahay hordhicii qurqubdhisee adigay hadhuubkii huubadiisa kuu taal waanad heensan doontaa afartaa heshiiskii hori waa ku magacow hakadiya tilmaansaar hinji nabarka qalinyahow oo heleebka igu mudan waxba howla kala hari waa leeyaha bacsani yaa horseede kaa dhigay haybaaba sidataa maadigaa hogaansha ah gobannimo hawarin kara hasha sahalu noqon kara haaneedka qaban kara higsan kara asaagaa qarannimo hijiqin kara isku duubni hanan kara dad saboola hagi kara himilada xil furan kara taariikh la hari kara hal abuurka sharaf kale murtidooda heli kara hoodaale noqon kara waxaad boog horeetiya haydaar daweysaa dadkii sawtan haadkiiyo haan raawe boobeen afartaa heshiiskii huri waa ku magacow habkadiyo tilmaan saar hinji nabarka qaliyahow hoheleebka igu mudan waxba howla kala hadhay halkalaan xusuustee hogol yahay aduunbaa ku hadsaday dushaydee miyaan anigu heegoy soo haabo huu yidhi baaruuda hugutee ambatee habawdee habilii sokeeyaha ku hawaawi duushee harka yeelataay yaad hungo maran inaad tahay ka hadoodilaysaa hamta iyo digtaadii dhulka hogag la yaabliyo haaray ka jeexdo hanfariirka maydka ahay waayay luxudko haabiil gilgiilashada hanqalkuu la boodo hambadii aboorkii harag iyo lafgeliya hambaberay dareenko hurdadii ka tooso hiyigayga waxaa galay nimankaadid hayseen kala hoyatay guushee gaariyow hiraydiyo hayayda iyo qaylada dhul fog baanu haystee mahariirahayda hushaarka aarkiyo untutuulka dhidarkiyo handashada waraabaha hangagaarka baqayaha saqda heelka taallee laga haabay ii sheeg hiigayga waxaa galay nimankaad is hayseen hadhadoodii weeyo maba hadin shilkaage waxaad kala hufaysee kala haadinaysiyo hiirka dhiiga muuqdaa mahal bowlahayga haybadiyo xishoodlaay waayiil habsoobo hangabsiga dhawaaqiyo higsanaya beeshoo hollashada culayskii hadi waaye socodkoo hindiwaas tallaabada hakinaya jaantiyo habla maydhax diirtiyo hibashada xanuunkiiyo haydaarta xanaftiyo mahadhada ajarantii umul fool hallowdoo abidiyo hurgumadii hoosteeda yaaliin qaryad weerka hoogiyo hegeliya asay xidhan hadal barad gurguurtoo hawadiisu caaniyo hooya naaska joogtiyo habaqlaha aroorkiyo horashada ku jeediyo jidhibiyahangooliyo habartanama geydaa hawsariyo hogurxamaya hoda daabadaadiyo halkan kuugu talagalay hal xidhaale noqotee gallay iyo hadhuuriyo ninka hala ku dhaafsaday hayntiisa kugu gaday hindisana ku talagalay inuu kugu horjoogsado hororkiiyo cadaawaha hawa damac ka soo galo hidihiisa gobannimo halistana iskaga jiro haybadaada gaarka ah ma inaad hadiisiiyo hooggiisa joogtaa hadimada garoobiyahan aqwaan nugaaleed halka aad tumaatiday waxaa kaga habboonaa dalkalooy howlee hoqdaad reeti weynaa hibashiya larkululaa culka bari ha raatiyey hubka midu ku talax tegey alla ile hubsiiniyo hakibuu baahnaa adiga ahliyeydiiyo hanadada ku dabar go-ay himiloy u baahnaa hebelow laguu sheeg ummadaad hanteediiyo hilbaheeda gadataa hiilka kaaga baahnayd hawsariga hogurxamayaa cagku halalacdaadiyo habar wacashadaadee ku hawirantay meeshaad haabhaabanaysee koruqaad hinaasaha dadka haydi weligaa hilimadana kala baro halkaana waxaa ku dhammaatay tixdii magaceedu ahaa hoombaro